guddiga iyo culimmada gacanta ku haya dhismaha cilmiyoodka masaajidka daarul qur-aan ee magaalada muqdisho ayaa bulshada soomaaliyeed iyo hay-adaha samafalka ka codsadeen ay ka qayb qaataan dhismaha ceelka oo maraya heer gabagaba qodista cilmiyoodkan ayaa waxay muhiim u tahay bulshada xaafadda iyo dadka kusoo tukada masaajidka daarul qur-aan mid ka mid ah guddiga gacanta ku haya dhismaha cilmiyoodkan ayaa bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhammaystirka cilmiyoodkan ilaahay aa mahadle subxaanahu wa tacaalaa waxaan meeshaan u soo istaagnay oo gadaasheenna ad arkaysaan ceelkii aanu qodayna masjidki weynaay oo daarulqur'aan oon maaragtay asbuuc ka hor aan markaasi bilowgiisii aan idin ogeysiinnay dadka soomaaliyeed oo ahlulkhayrka oo daafaha caalamku ku kala nool waxaa ilaahayna makaniyey inuu ceelkii biyihiisa la soo saaray oo laba boqol oo mitir loogaga daba tegey ee juhdi fara badan ayaa lagu bixiyey qalabka la geliyey wax sahlan maahan marka inshaa allahu tacaalaa waxaan rajayhaynaa in maaragtay aa laga sii qayb qaato waxaa dhimman meeshaa dee waxaa weeye dadku maaragtay waxaas qarashaa laga soo bixinayo waa la soo qaadaya waa la soo qaadaayey markan waxaa la joogaa markii wax la bixi lahay ilaa maaragtay waxaa hadda dhimman haanti maaragtayaa dheereeday birkaddii dheereedoo la dhisaayey oo markaasi ceelka iyo dhulkan biyaha sii haysay ayaa maaragtayaa dhimman iyo matoorkii matoorkan hadda maaragtay lagu kiciyey dadka meeshaan ayaa noo keeneen waa la celinayaa matoorkii oo gedid raba oo todoba kun jooga iyo haanta dhisideeda iyo waxyaabo kaleentoodo ayaguna labaatan kun tegaaya iyo halkaanoo wax ka dhiman yihiin wax badan ka dhiman yihiin ilaahay idankiisa inshaa allahu tacaalaa haddaan isxilqaanno kulli waa bixi karnaa ceelbiyoodkan ayaa waxa uu dabooli doonaa baahiyaha ay qabaan dadka xaafadda iyo sidoo kale dadka kusoo tukada masaajidka daarul qur-aan ee magaalada muqdisho